الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbacaah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah jubbada hoose qarax mujaahidiintu maanta ay ka furiyeen gudaha magaalada kismaayo oo lagu dilay askar ka tirsanaa kufaarta kenya guddigii axmed madoobe dhisay oo ku dhawaaqay xildhibaana ka tirsan golaha dawaaqiidda ee maamulkaasi qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah dowladaha xabashida etoobiya iyo maraykanka oo fariimo u diray cabdiraxmaan ciro hogaamiyaha cusub ee maamulka ashaadaladirirka ah ee somalilan maamulka ashaadaladirirka ah ee jubbaland oo si adag uga jawaabay hadalkii ka soo yaray ra-iisul wasaaraha kooxda ridada ee uu ku weeraray murtad axmed madoobe waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa mas-uuliyiinta wulaadda wilaayaadka islaamiga baay bakool hiiraan iyo jubbada hoose oo kelimaad soo dhoweyna ka jeediyey xafladdii doorashada suldaanka guud ee beesha hadame ee dhowaan lagu qabtay magaalada buurdhuxunle qodobadaas xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa jubbada hoose mujaahidiinta ayaa maanta weerar qarxa ay ka fureen magaalada kismaayo waxay ku dileen askar ka tirsanaa kufaarta kenya qodobkaasi sidoo kale guddigii axmed madoobe dhisay oo ku dhawaaqay xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ee maamulkaasi waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka guud maraynaa weerar qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen mid ka mid ah kantaroolada laga ilaaliyo xarumaha muhiimka ah ee maamulka ridada jubbaland ee ku yaal gudaha magaalada kismaayo kantaroolkan waxaa ku sugnaa ciidamo kenyan ah waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka tirsan ciidamada kenya ee bartaasi kantarool ku sugnaa sidoo kale howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada heliwaa ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyada ridada gaar ahaan kuwa boolis militaar oo loogu yeero waxaana laga khaniimaystay laba qori oo ay siteen waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa guddigii axmed madoobe dhisay oo ku dhawaaqay xildhibaano axmed madoobe oo ah madaxa maamul goboleedka ridada ah ee la magacbaxay jubbaland ayaa dhagaha ka furaystay hanjabaadii kaga timid dhanka kooxda ridada soomaaliya isaga oo maanta soo dhisay golaha dawaaqiidda ee maamulkaasi guddiga doorasho ee uu soo dhistay madaxa maamulkaasi ashadala dirirka ah ayaa gelinkii dambe ee maanta si rasmi ah u shaaciyey xubnaha golaha dawaaqiidda ee maamulkaasi kuwaasi oo loo xulay inay mar kale ku caana shubaan murtad axmed madoobe war-saxaafadeed uu guddigaasi soo saaray ayaa lagu shaaciyey liiska toddobaatan iyo shan xubnood oo la sheegay inay yihiin xubnaha golaha dawaaqiidda ah ee maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee jubbaland xubnaha golaha dawaaqiidda ridada maamulka jubbaland ee la shaaciyey waxaa bogaadiyey oo soo dhoweeyey murtad shariif sheekh axmed war-saxaafadeed uu soo saaray xisbiga shariif ayaa hambalyo loogu diray xubnaha la xulay iyo sidoo kale guddiga axmed madoobe shaacinta xildhibaanadan cusub ee uu soo xushay axmed madoobe ayaa kusoo beegmaya xili saacadihii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha murtadiinta murtad xamse cabdi barre uu goodis adag iyo eedeymo kulul usoo jeediyey murtad axmed madoobe waxay sidoo kale shaacinta xubnaha golahaasi dawaaqiidda ah kusoo beegmaysaa xili xubnaha mucaaradka kuwa ah madaxa maamulkaasi ay ku dhawaaqeen guddi iyaga u gaara kaasi oo dhinac socda midka axmed madoobe si ay usoo xulaan xildhibaanada golaha dawaaqiidda ee maamulkaas kadibna u doortaan madaxa maamulkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladaha xabashida itoobiya iyo mareykanka oo fariimo u diray cabdiraxmaan ciro madaxweynaha cusub ee maamulka somalilan saacado kadib markii lagu dhawaaqay natiijada kama dambeysta ah ee doorasho ku-sheegii maamulka isku magacaabay somalilan ay dowladaha shisheeye durbadiiba jawaab celino ka bixiyeen dowladda xabashida itoobiya oo gacansaar wanaagsan la leh maamulka shaadala dirarka ah ee somalilan ayaa war cusub oo ay soo saartay ku sheegtay inay bogaadinayso cabdiraxmaan ciro oo ah madaxweynaha cusub ee maamulkaasi bayaan saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda itoobiya ayaa lagu sheegay in xabashidu ay si diiran usoo dhoweyneyso doorashada cabdiraxmaan ciro iyadoo aan ammaan kala duldhacday muuse biixi cabdi hogaamiyihii doorashada looga adkaaday maamulka dabadhilifka somalilan ayaa taariikh u leh la shaqaynta dowladda xabashida itoobiya muuse biixi ayaa horaantii sanadkan abiy axmed u saxiixay in uu qaato qeybo ka mid ah badda soomaaliya sidoo kale dowladda mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay soo dhoweyneyso cabdiraxmaan ciro iyada oo ballan qaaday in ay la shaqaynayso waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa faracyada alqaacida ee galbeedka afrika iyo jasiiratul carab oo fuliyey weeraro culus mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo kuwa jasiiratul carab ayaa fuliyey weeraro ka dhacay wadamada burkina faso iyo yemen haddii aan ku bilowno dhanka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay fuliyeen weerar ay kaga hortageen ciidamo ka tirsan kuwa burkina faso oo iyaga duulaan kusoo ahaa waxayna weerar ka dhacay gobolka tidogo ku dileen toban askari hub iyo saddex mooto iyo agabyo kale ay furteen dhanka dalka yemen laba maleeshiyo oo ka tirsan caloosha dushaqaystayaasha imaaraadka carabta ee isku magacaabay xisaamul amni ayaa lagu dilay howlgal qanaas ah oo ka dhacay mandiqada mudya ee gobolka abiyan ee ka tirsan waddanka yemen mas-uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay mujaahidiinta jasiiratul carab ee ka dagaalama dalkaasi weerarkan waxaa ka horreeyey mid kale oo isagana lagu beegsaday mid ka mid ah maleeshiyadaasi xilli uu ku sugnaa mandiqad dhacda gobolka shabwa ee dalkaasi yemen aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waxay ahayd isqabqabsiga sii lixaasanaya ee u dhexeeya kooxda hiridada soomaaliya iyo maamulka shaadala dirarka ah ee jubbaland axmed madoobe sidaan horey usoo sheegnay xildhibaano ayuu soo dhistay kuwaasi oo isaga dooran doona waxaa dhinac socda musharaxiin mucaarada oo iyana samaystay guddi u gaara kuwaasi oo iyagana soo magacaabi doona xildhibaano iyaga taabacsan kana soo horjeeda kan axmed madoobe si ay iyaguna dhankooda u samaystaan ee doorasho ka madax bannaan tan kale khilaafka ayaa sii xoogeysanaya shariif murtad ayaa ka mid ah xubnaha durba een bogaadiyey golaha dawaaqiidda ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorasho ee uu samaystay maamulka axmed midoobe xubintiina caawa waa nageynta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna waxaa la diiwaangeliyey ilaa saddex xasuuq oo loo geystay dad rayid ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay in tirada shuhadada ee afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay gaarayaan ilaa konton ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo toban kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo saddex kun sagaal boqol toddobaatan iyo labo halka dhaawacyadu ay gaarayaan boqol afar kun iyo siddeed ruux dabcan maalinkii boqol iyo tobanaad oo xidhiidh ah ayuu socdaa cudwaanka ka dhanka ah shacabka magaalada khaza duqaymaha ugu badanna saaka waxay bashiirow ay ka dhaceen mukhayamka jabaaliya iyadoo waqooyiga magaalada khaza xaalad adag ay ka jirto sababo ku aadan muddo ka badan afartan maalin oo ay sahaynadu saareen go'don dhanka daadda galbeed waxaa lasoo warinayaa in ilaa saddex ruux oo falastiiniyiin ah ay shahiideen kadib xoogu gallo saaka ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ka sameeyeen magaalooyinka jiniin iyo sidoo kale naabolis sidoo kale waxaa lasoo warinayaa iskahorimaadya u dhexeeya ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin oo halkaasi ka dhacay katiibada jiniin waxa ay sheegtay inay ka hortageen ciidan sahayno ah katiibada jiniinna waxa ay sheegtay inay ka hortageen ciidan sahayno ah oo ku sugnaa koonfurta magaalada jiniin xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaasi aan ku hakanayna أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybihii saddexan waan isa soo gaarin dhegeystayaal markan iyo magaalada buurdhuxun leh intiinii xalena la socotay waxa aan soo gudbinay caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadame suldaan maxamed xasan bunow waxaad caawa inta badan barnaamijka ku dhegaysan doontaan insha allahu tacaala khudbadihii ay halkaasi ka jeediyeen mas-uuliyiinta wulaada wilaayaadka islaamiga baay bakool hiiraan iyo jubbada hoose iyo qayb ka mid a marti sharaftii ka qaybgasha xafladda haddaba aan eegno khudbadihii wilaada halkaasi ay ka jeediyeen aan ku hormarno waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan iyo qayb ka mid a kelimadii uu ka jeediyey xafladdii caleemasaarka suldaanka beesha hadame annaga dadkeennaa soomaalidu oo muslimka ah dhaqanku ama mas-uuliyaddeennaoo dhan markaa fiirisid ma aanan dareensanayn waxaan mas-uulka ka nahay ninka imaamka ah oo la doortay waa mas-uul diimeed ummadda loo doortay adduunye ahaan diin ahaan akhlaaq ahaan dhan walba mas-uul buu ka yihi laakiin annaga waxaan ugu boorogaraamsanay qofka mas-uulka oo la doorto ugaaska ama nabadoonka ah wuxuu ka fikirayaa maxaa reer hebel iyo reer hebel u dhexeeya maxaa ma gabar heblaayo gaba maxaa la yeelay waxyaabaha uu ka fikiraya waxay ahayd meel hoose waxaan leeyahay ugaas waxaa ka firaysa ha noqoto ummaddaada diinteeda ka fikir dadnimadooda ka fikir adduunyadooda ka fikir aakhiradooda waxay ku suuqanaysa ka fikir akhlaaqdooda ka fikir wuxdadooda iyo midnimadooda ka fikir taasaa ku anfacaysa intaa waxaan u dardaarmayaa ugaas maxamed ugaas xasan walaalaha soo doortay si guud beesha hadama gabar iyo wiilba qof weyn iyo qof yarba culimo iyo caamaba ninka aad soo doorateen waa imaam muslima wuxuu ku xeer yahay wixii nebi maxamed uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam a'immadii nebigeenna ayuu imaamnimadan taasay daba joogtaa nabiga markii beecada lala gelayey calayhi salaatu wasalaam oo walaalihii reer ansaarid ay la gelayeen wax dheeftoodaa marna lama sheegin ayaga annaga dhaqankeenna wuxuu noqday qofka mas-uulka waa dooranaynaa maalmo kadibna annagaa ku kacay waxaa run sheegay adeerkaygii waayeelkaayo hadlay naqiib abuukar annaga maba fahamsaninba qofkaan waxba kuuma hayo waxa qiimo nooa inaan wada jirno taasaanba la helayninba inuu hadama hadama ahaado oo lixda hadama wada jiraan oo sidii farahaasna ahaadaan sida dhudhunkaana gadaalka ahaadaan taasaadanba helayninba taasaaba janno lagu galaaba ayagoo muslimiin inay wada jiraan baaba janno lagu helaaba ilaahay baaba farayba ninkaa sheekhu aad doorateen adduunyo idiinma hayo koofidaas iyo sharaftaas aad u dhiibteen wax ka baxsani ma jiro waa shirgadoomiye waxaadan mudnayn baad arki kartaa waxaadan jeclaysan baad arki kartaa haddiiba islaamnimadii iyo diintii iyo akhlaaqdii iyo wuxdadii iyo midnimadii ay idiin joogto waxyaabaha yaryarka ahoo dhinacyada ah ha eegina nabiga muxuu yidhi filmashadi walmagdahi adeeca hadday eex jirtay adeeca oo aad dareentaan amarka qofka ha la qabsanin oo talada ha kula dhegina waxyaabahan yaryaroodka ha eegina maanta meesha aad maraysaan sheekhi muxuu yidhi hadama waa dowladoobe hadama muxuu ku dowladoobe hadama muxuu ku dowladoobe adduunyada maxay ugu toostay diintay ugu toostay markay diinta heleen adduunyadana waa toostay in adduunyadiinna idiin toosta diintiinna oo idiin toostaa ka horraysa imaamkiinna aad doorateen tixgeliya ilaashada gabagabadii gunaanadka maanta horta annaga ma dhaytii moorogaabey iyo deegaan ay degan yihiin reer hadama inaan roognaa farxad noo annaga maanta ilaahay gurigiinna guri barwaaqa ha ka dhigo gabadhiinna iyo wiilkiinnaba magaca idiin yeedhay oo magaca mujaahida ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin daa'imiyo miday walaayihiin idinla qabaana ilaahay ha ka dhigo roob daawahoo soo degdego oo barwaaqaana allaha na siiyo bartiinna iyo beertiinna allaha barakeeyo sidaan idinkugu faraxsannahay ilaahayna ha idinkugu farxo insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
الله أكبر الله أكبر
kaasi wuxa uu ahaa sheekh guuleed markanna waxaa idinku soo maqan kelimadii iyo munaasabadaasi uu ka jeediyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay mayba kumadaha xafladan waxyaabahan cibarkaanu ku qaadin iyo duruustaanu ku dhaxli kumadaha madnamowin inay muslimiinta dhaxdiyo ilaahay subxaana wa tacaala dhage dhake may waalay hoolkan kataala deegaanka degmada magaaladan buurdhuxulle kataala oo meelan ah oo xafladda caleemasaarka ku socdo may roogee dad walaayada gadu ku kooy dad shabeellaha hoose ku kooy reerkaba indhaladeena dad walaayada hiiraan ku kooy iyo dad walaayadan gudaajaha ku bahi iyo dad walaayada baay ku kooy mayna la ku yaabay dhowr sano ka hor ani isku dhaafa walaayaad kale la laysku kooy isku dhaafa walaayadan gudaaja dadka iska nool ani xal xafladan iska saada jar hal xafladan iska saada jarne angu wada mushaarakeeyay jarne yowba cadow iska haayeen taas may ku qaadaday dirsa oo madnimo mus- madnimadii muslimiinta anay ballaawati ah Een, qodobkii inka dambooya inka damboyana ka gebagabaaya maygu ah ani dadka muslimiinta ah eed iyo eedu fahmeen cadowsho iyo weli eeyi qabaa'ilka labaatanka sana hata jihaadka socdi walaa ku horreeyey manil cadow ilaka fasaraay ay cadowkiin hoobleer ilaka fasaraay qabiilatu fulan waa qabiilatu fulan saas maayna reer banu fulan reer banu fulan saas laka fasaraay reer fulaan reer banu fulaan mayna sayin waa dad qaraabo ah ahal ah nasab ahaan dhanaga kalena haddana muslimiin wada ah al-ukhuwa al-islaamiya wal-iimaaniya ku dhex tuwo iyo waa cadowlan iska weelay een marka xaqiiqada ini fahmeen ini xaqiiqa xaqiiqatul cadow ini fahmeen oo lan reer banu fulaanana miyo cadow iyaha ay oo qabday gurowna qiiba inta mahsurun saas ma حقيقة العدو لكن سمي كهذا لاي إلى سلطان كاتن كدنبوي الأحباش أمريكان قالة قالت مرتدين أنت عن كجرت ولا كلامك خصوصي جالسين أنت صح يلو كهذا لاي تسمى يدنا سياسة مركز درسين إن كدنبوي يا أني تذكر حقيقة عدوهم تتم صبيته أني أذي أن فهمين أنت سيدا ولا يدك حنبل ياس إن شاء الله تعالى أن أذي أنك فرح سنا أو ما لنا hore in sii ziyaadiyo jazaakum allahu khayran dadkii sababan haaya oo culimmada haayeen wacyiga muslimiinta in isaasaan dhasan sababtan haayeen maylana jazaakum allahu khayran ana taasi kadib ikhwani fillah suldaanka ana dhowr dhani oo saamaya dhanaga ini mas-uulka iyo suldaanka iyo beela ana kumad ahaa maylaha samictuka wa ataactuka dhanaga kale ani walaayis walaayadii isu xukumaasi kumad ahaa ya amiir amiir ma'muur min amiirin wama'muur ardeela ya reer ahaan hoobleer amiir ayngeyisas maha walaay ahaan hoobleer hoon ani amiirin ah bay laha dhanagii us amiirka inku hay samictuka wa ataactuka dhanagii us ana ma'muurka amiirka inku hayina insha allahu tacaala galan naxariis leh hadal naxariis leh iyo xigmad iyo garab istaag iyo ambalan qaaday haddii ilaahay si reerka han doori waan anina han la doori anina reerka le kumadahay dadka doori ba kumadahay hagiyo goob joogtii haya ogda si reerka han doori salamada waa inayna idinka doorin insha allahu tacaala anoo ka hadalow magaaga walaayada islaamiga ee baay
iyo dee mayla raayuusa saaxiibadayna rooga luqabadii naqiibkii ee wakiilkii walaayadana rooga iyo samadoonidiis yoon insha allahu tacaala ani baan hadali hordhan yoon bayce baa galan jazaahum allahu khayran insha allahu tacaala garab shee'ana haddii ilaahay raka walaay ahaan ka qaraabo ahaanna garab shee'ana wajazaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq kelimaadkii ay jeediyeen mas-uuliyiinta wulaadda ayaan weli ku guda jirnaa markana kelimadeedii ku soo socota waa sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo kelimadii uu ka jeediyey xafladdii caleemasaarka suldaanka beesha hadame saysin dareemasaan maanta farxad baa waliinku sheega korna ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda ulubtiyoo geliyey ballan kasta waanku sheega korna may ballana awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala absidiis iyo asfaraani jalla wacalaa oo horeyna liin sheegay taasoo ah wasiyatu alawaliina waalaakhariin in mar kasta iyo waqto kasta iyo sacad kastaba ilaahay absidiis laasimno gaar ahaan beelnahaas ma ballanaa nasiibba ilaahay subxaana wa tacaala siin doori ilaahay subxaana wa tacaalaaba siin alfay suldaanka madaysantiin oo mukhaalafan jarna liisku waafaqsinyiba ilaahay siinsay mayba siin lahaa wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu xaragga ilaahay subxaana wa tacaala madnimadaana ka dhega waanan ku shaltabteen waayo madnimadaan la ilaaliyo iyo mayba ataawal wiin eedan wiin oo shareecadan islaamkan laka ammaanay siis iin faraxsantiin iyo si ku doron iyo si kasta ilaalsadaba siinlana guud ahaan gaar ahaan suldaanka cusub oo la dooraday caleemasaarshii maantaan roognu may ballanaa xilkan adama doorana ma ka fakarna marna qalbagaa ma ka jarna ini suldaan la kiiwaalo ilaahagii subxaanahu wa tacaala ka dooraya kiin kaalmayay allima aga ee ilaahay kaaloy allihii ka abuuri kaaloy isu garabkiin naqda sanasuusta ka caddinaysan dareemasaan qofka haddii hel usoo raasado helan raasana marnaan dalabna oo ilaahay subxana wataala alafo ilaahay baa kaalma naqda maykilana markaan ilaahay kaalmaysoy sida horey liin dardaarmay oo liin sheegi lamwalaadka dadaal kitaabullaahi wa sunnatu rasuulihi sala allahu calayhi wasalam kitaabka allah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dheganaashadooda ka dadaal baa ka laha taasa badbaadada ka jarta mayba ka laha xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam kitaabun yahdii wa sayfun yansur kitaabka ilaahay subxaana wataala dada ka dhegdoona cadow iyo cadaabo badanba samaysadaas walbaan ka aragdooy si gaar ah kitaabka ilaahay subxaana wataala ka dhegnaanaba laha fajazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed markanna waxaa idinku soo maqan kelimaddii uu munaasabadaas uu ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا أنتيان كلمتين نقلنا ما يبلها جودهان بلا هضم سلطان يا شانتي كولايهان أقبلنا إن شاء الله تعالى إنه لشقة إنه قرب سرنون ديارنا انتاس مركانا قدو ما يكهر مرأي suldaankii in hasurmo laka wareejiyo kitaabka qur-aanka raayada tawxiidka baabuur boogan oo kale hadduu inta surun haradan ku dhajara oo furaajo ingana ka wareejiyo jazaakum allahu khayra jazaa suldaan dhoo iyo qori booshi kamay waa kitaab qur-aanka waaye waa dastuurka islaamka kan unu dartisan shahiidahaynu yaalkan oong nagadahayan gabroogan gorooban nagadahayan iwaay may kaloo guddoonsiiyey insha allahu tacaala suldaanka raayat tawxiid oo ku turjumaas raayat nabiy sala allahu alayhi wasalam oo ah raayadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam kitaabka iyo raayada islaasimaaya marka maynan baahan yihiin difaac adag yaan baahan yihin cadowga geeg wala la dagaalamaayo intaas dagaale ahan kuusi intaas ciidan ah cashdii waa zuulinta musxafka qur-aanka kariimka ah iyo raayada tawxiidka saas dartiya marka mayan baahan yihin difaac difaac yaan baahan yihin insha allahu tacaala may ku wareejiyey suldaanka mar kale kitaabkaasi raayadaas gurigiilka difaca fadi kolay arag haytan allahu akbar waa qori oo useebe arag haytan beerlaabe insha allahu tacaala ugaas ogadow kanamay waa booshkii oo qasnadihii iyo rasaastii ka jaran insha allahu tacaala ya godoonsiyaana jazaakum allahu khayran mayan baahanta marka beella socdaan baahanta meelo badan oo deganta waa hor quraaji kan banaanka surinya marka suldaanka mayan baahanyaa socdaan baahanya marka insha allahu tacaala ma inka talagalay beella gaari qoqonga useebe oo hadda banaanka surun ya insha allahu tacaala walaalo eelaamkan waa aragi doonaan sawirda doonaan haddii ilaahay ogolaado furaajayna gana galanta kahaayay ya ka wareejiya insha allah allahu akbar jazaakum allahu khayran suldaanka marka intaas qoladan ku wareejin waa dhooq allah subxaanahu wa tacaala yaan mahadnagaan nicam fara badan oo lahan kooba korn usna sii awalan bacdallaahi may baan mahadnagay dhammaan marti sharafka noocyada shishal duwan wulaad leh ugaasi leh salaatiin leh culamaauddiin leh ganacsato leh dhammaan way ballanaa jazaakum allahu khayran may hasiin ka dhawaayana galbo furan sida horey bal hasiin dhawaayin badan way ballanaa jazaakum allahu khayra jazaa wa khaasatan may baan mahnagay bacdallahi subxaanahu wa tacaala ulaada wilaayaadka islaamiga ah oo howlasho mashquulo badan iskuji jiraan ha la laaben ha ku qiib galeen may wahaan xafladun qiimaha badan le way ballanaa jazaakum allahu khayra jazaa rega kale ma qowna ani wakiilku ayahay wakiilidan insha allahu tacaala yoona ani afjo ka hadalhaay wilaayaadka kale ulaada kale insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran intaas baan mahadnagaana may kale mahadnagaana bacdallahi subxaanahu wa tacaala beelweynta hadame ee ansaarta ah oo runtii may wahaa baaqii wilaayad ha ku bahi markii suldaankii shahiidi iyo dhanjeedi iyo wilaayad injeedidi iyo marka may waa mahoon dhuugsadeen afar iyo labaatan saa har iyo habeengu insurnaayeen oo haddoo ilaa mustawigun lahadeeru laisku duubanayo way balana jazaakum allahu khayra jazaa eedeedan kama asintiin ilaahi subxaana wa tacaala miisaankin asinka kawa midnimadii oo may ka dhigantaa ku turjumaase midnimada islaamka iyo sulbiga talafdhawar marka insha allahu tacaala taasna eedeedan ka faraxsanna eedeedan handhawaayaana laab xaaran insha allahu tacaala galbu furun yaa ka dhawaayaana jazaakum allahu khayran arrintaas marka in ihtimaam weyn la siiya sii سنة كل أروا هايتان جزاكم الله خير جزاء عدوكم ويبلنا إن شاء الله تعالى إذا مات منا نقيب خلفه آخر إن شاء الله تعالى سلطان عبد الله ماضي هدي شهيدي كوكالا يهدن ما نبدلي قال ولا يالا قال ورسو هاي تاس كل إن تاسلنا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا
markana waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu munaasabadaasi uu ka jeediyey suldaan maxamed xasan cabdi bunow سلطان جود باشا هضماء الحمد لله رب العالمين الذي أعزنا بالإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين واعتصموا بهبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الحمد لله إلهي مهلا مهلا هنكوب كورنا سنع ميدس بن هنكوبان اللي هنكوب كورنا إلهي مهنغان تنتي مركن كوريت ما مهنغان الله سبحانه وتعالى اسم هدوين إلى معنا كدب تبني آدم هوب لهنغد ما مهنغي حركة شباب المجاهدين ilaahay sababnayka ka dhaki warshahan muhiimadda laantuku dareer ilaahay sababtee qabaali macna may kale an mahadnagay dhammaan wilaayaadkii hanu boogadaynninkooy maybalenaa edi eedan mahadsantin ha dhowaada dadsinjeelaankoyta ilaahay idin sheey may rajeeyey inti ilaahay on roga inkasam oo aniba karaankay ba'e in aan wilaayaad kala shagay kala shagay si wanaagsan ana kala shagay maanaa afka ku sheegan hayna ficilku waal ilaahay idin sheey taas taasu tan kale maybu aha ini anaka shagay derisuna dhammaan lankasta oo muslum ah oo qabiilkan hadama aba deris la-ah inaan wanaag kala shagay ilaahay idin sheey taasa ballan ah aflaym ah ilaahay idin sheey ficil aan bedela ilaahay idin sheey waan u erga doon tan kale mayn dirdaaramey beela hadama deriska wanaajiye ka wanaajiye dhaganka islaamka ka salaysa haddiiba marbuun kutaabkan iska doorane haddiibanu kutaabkan ka ballangne ini unu midigdika gobsanan ka ballangne haddii dhagankan kutaabkan ka wanaajina deriska wanaajiyaan haddiina kutaabkan baalgaanna deriska halaayaan kutaabka midigdika haysanen tan kale maybu aha mayn iska baagane mudnama isku ilaalinen ilaahay idin sheey warta faraarub niisheeno saan ha aragay goobtoba hadda dareeray sadadkan hoolkanka jara madnama anfadaayo yo dadka baadiika jaro duurka rigoon madnama anfadaaya maana aniba ha arag likiimiye maana ilaahay nii waala markan dadka ilaahay towfiiqdiyo iswaafajiyay kallo ilaahay ka waali ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane madnamadanin bilaawta ilaahay inanin kaamili akhyaaray qiimaha leh sharafta leh eedi eedan maasantin anti korkukoyti anti gudukukoyti arrantanba sababtee lahayti jasaakumullahu khayra wasalana eedeedanan kamaasantin tankeel may faday ini in do-ay tan macnaha wa in do-ay liin dhamaastar ilaahay towfiidi iwaafajiyey ilaahay talaaday tale toosan ilaahay ka weel jidka haqeeh toosan ilaahay ma oo leehi dadka aan walaan aha ilaahay tafaraaruku ilaali anti muslimiin eh ilaahay tafaraaruku ilaali kolley maybu aha ka dheeraday intaha ka gebagabaaye sala allahu calaa nabiyina muxamed markanna codkeedu ku soo maqan waa malaaq madkayr oo ka mid a malaaqyada beesha hadlame waxa uu ka hadlayaa taariikhda beesha hadlame walaalayaal ma-adaha alla kadib walen mahadnagaane marti sharafka ninkooy jazaakumullahu khayran haniin dhowaada tan kale hadama may-iy gololaha tale ka fadhiyi masaxaafilada hatale rooga muslimiinta isku lee gaar ahaan wali isku leeha beela hadamo hadama may-iyaa horta muslimiinta bariga africa deganaa ku madayi muslimiinta baraga africa degan ku madayi gaar ahaan wali ku madayaa degal iyo marafla ay andhaladii hooba naga dheer hatana wali andhaladay marafli andhaladay hooba laha dhaafa sagaaliyo siyeeda ku madayi sagaaliyo siyeed tacaaruf leeah dadka iyo sii dhamba aadam lay wada dhalay ee hoos hoob lanka galada dhamba meelay rarahey hatana waliyayaa sagaalayn dhaladi hatana qabiilka hadama la eraw sagaalaan dhaladi mayna deganyaa bariga africa gaar ahaan soomaaliya deganyi may asalan iyaa oo hata gobolada usaga deganyi kumad ahaa baay iyo bakool hadama magaalan hadama la eraw mayka bay hadama mayka bahay siduuna dheegagna oo abowteeda ayna haniinsheega jareen geedu heedama la eraw xudurka yaala ya geeki marayda taleeda ku dhiidi ya lahafedheeda lijifu litaas jifa jifidoo kumada reeraasan leeraha ka marayda fadhaga iyo soo dhaweynta iyay walahayti uun wali era jarnay hadeernay hooba doolla balaawow beelo reer hasanga balaawaas hatana xilligii olaadagay qabiilkii hooba liis galow reer hasanga balaawe ma arane galanto balaawe yalla era jari ilaahay may ka mahadsanyaa beeli una wadanka madila kooyayna haniyan maryaday hana dhawaaytay madi maarane galan la dhagaajawn iyo bilaawasay madi doolu bilaawowna aprin shay ijaabu saaran leerahay horta ugaaska alla ninka weeli ee anti walaayada islaamka arlaada ma arane ka taliyaasi wadankanga ilaahayna rooji ilaahay qabiilkii mayninka weelay beel ansaar ee diinta ilaahay u sureeyas marka si isiinba la socdaan ugaaskii tumnaadahaya abdilaahi maxamed yare ilaahay shahaadadiis ku ogolaada galan galana ka shahiidi ugaaskii tumnaadahaya langula eraw ugaas ooro la eraw aan ka horreey ee ugaasa badanaha mari tumanga usagankahay ugaas bunow mayanka yaa tumagii koowankayi ilaahay ma inku rajayaane kii diinka ilaahayna ma arane koranka kahi muslimiinta anfay deegaanka anfay ani ilaahay ninka weelo ilaahay ku rajayaan tan kale anta may darisku la ahaa haduud beenada etoobiya darisku la ee walaayada islaamka geesa injara may kale gees injare dadka roohan la erawn isi gees injara lamaadaas kolba geesa jara eelberda leelan la eraw may darisku la ahaa nimanka la eraw reer waafiti darisku la ee aati iyo deegaankan hooba baaltugud lahambaha may darisku la ahaa ciidan khayra darisku la ee afgaaba darisku la ee may darisku la ahaa ee dhanagan iriliin ana darisku la ahaa reer gaasan ee reer maalinwiin dhanagan wali darisku la ahaa reer jiroon adigu dadkaas daris yihiin baramay darisku la ahaa nimankan reer luwaayad ilaahay may ka mahadsanyaa anti walaayada islaamka arlaada gobsad diin islam lisku hukumowla nagadi makudhiina dagaal qabiil makudhiina ilaahay noo badbaadii sharee islaamka dhadhamiini wal kasta odhiyooba may liing nago haayo sharee islaamka liing nago haayo barwaagi ii nibada qabna saasa ka dhowaada jazaakum allahu khayran marti sharafka ha dhowaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marti sharaftii munaasabadaasi ka hadasha waxaa ka mid ah sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka awalan mahad oo dhan allah ayaa u sugnaatay bacda allaahi waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta mudan in loo mahad celiyo alxamdulilaah waxaan aada ugu faraxsanahay maqaamka maanta aan fadhino iyo majliskan iyo xafladaas qiimaha badan leh aada bay ii saamaynaysaa aniga si gaar ahaan waayo waxaa lagu bedelayaa oo booskiisa la buuxinayaa xubin iga mid ahayd oo aniga aan amiir u ahaa oo markii istishaadkiisa la sheegay aada ii saamaysay oo saamayn badan igu reebtay baa halkaan maanta booskiisa la buuxinayaa sidaas awgeed muhiimad gaar ah ayay ii leedahay waxaana keenay oo isku keenay oo intaasoo kilomitraa loo soo kala jaray waa al-ukhuwat aliimaaniya alislaamiya intaas waa waxaa noo muuqataa in ilaahay subxaanahu wa tacaala badiilkiisa oo kheyr ah inuu ilaahay u sakharay una sahlay hadama maanta inuu midaysan yahay ayaa noo muuqata waayo looma kala harin xufaadii xukamadii hoggaan sare iyo kii hoose hawsha looma kala harin marka waxaa kaloo daliil u ah ama tusaale cad u ah waxaad sheegteen in xafladda ka hor meelaha waxaan arki jirnay soo mari jirnay xafladda meesha la fadhiyo markii lagu magacaabo oo naqiibka la magacaabo ee maalin iyo labo haddii soo wareegto iyadoo la fadhiyo ayaa la caleemo saari jiray waxaad noo sheegteen inaad tajrubayseen meesha hadama oo ugaaskii soo wareejiseen deegaanadii oo dhan soo mariseen deegaanadii oo dhan hee isku ku wada farxeen oo soo dhoweeyeen soo maa taas marka waxaa waaye ilaahay wuxuu idin barakeeyey istishaadkii ugaas cabdulaahi maxamed yare dhiiggiisii ayaa ilaahay idin barakeeyey sideedaba dadka umarada ah islaamka ah markay shahiidaan ummadda islaamka dhiiggooda alla waa u barakeeya ilaahay wuu idin barakeeyey khilaafkii baa idinka saaray idinka oo midaysan baad maanta u taagan tihiin waxaan leeyahay marka wax badan inaad ilaahay ugu shukrisaan jasaakum allahu khayr qayb kale oo ka mid ah marti sharaftii ka qayb gashay xafladda caleemasaarka suldaanka beesha hadame habeen dambe ayaan soo gudbin doonnaa insha allahu tacaala guud ahaanna barnaamijkii caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
كالإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإسلام بشرى إننا